bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsani magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahi shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
maqawnaakan saaxiibeel habeen wanaagsan oo habeennimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee mey laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta u tartamayo xilka madaxweynaha soomaaliya haddaba ilaa imika soddon iyo sagaal musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa markaa guddiga ay shaaciyeen islamarkaan liiskooda lasoo bandhigay maalinta birtaa waa hadaljeynta musharaxiinta ilaa ay maalinta kale ay ku xigta labadaas maal ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyey hadaljeynta si markaasi guddiga ay xaqiijiyeen wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka ku saabsan aad maqli doontaan xoogihii ugu dambeeyey kulmada siyaasadda caawa ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan musharaxiinta madaxweynaha u taagan ee dalka ay la qadanayaan xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa kormeeray xarunta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana kormeerkiisa qayb ka ahaa markaasi howlgalka saraakiisha ugu sare howlgalka midooda africa ee atomis waan idiin soo gabi doonaa saaxiibaal teenada afisonia muqdisho oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha soomaaliyana si weyn ayaa loo diyaariyay amnigeedana ciidamada ayaa iska kaashanaya waxaa kaloo maqli doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal saddexii tobanka nofembar haddii doorasho dhici weydo madaxweyne uma aqoonsan doono muuse biixi cabdi sidaasi waxaa yidhi musharax madaxweyneha hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan cero ee somalilan
haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan waxaan caddaynaya in haddii doorasha madaxtooyu jamhuuriyadda somalilan qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo saddex iyo tobanka nofembar laba kun iyo labaiyo labaatan uma aqoonsan doonno madaxweynaha iyo xukuumaddiisa
musharax cero shir jaraad ku qabtay maanta magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaana idiin soo gubi doona arrimahaas ugu hadlayo sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona beesha caalamka ayaa taageertay go-aankii guddiga doorashada madaxweynaha dalka ee shan iyo tobanka bishan war saxaafeed ka soo baxay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraada waxay ka soo baxayaan nabadoon lagu dilay caawa xaafad ka tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir macluumaad ku saabsan aad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyr ahna musharax madaxweyne ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan deyn cafinta soomaaliya xilliguu wasaaraha ahaa waxyaabaha markaasi lacagta loo cafsay halkaa la eg tahay iyo lacagta iminka soomaaliya lagu leeyahay asigoo arrintaasi sharxaya ayaad maqli doontaan qodobadaasi wuxuu soo koraya caawa idiin soo gubi doonaa oo qaybka madaxweynaha koonfur galbeed oo markaasi caawa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ee soomaaliya kulmada siyaasadeed ee si guud dalka ugu socdo ee dhanka musharaxiinta ayaan sidoo kale idiin soo gubi doonaa axmed jaaji ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
wagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan aan hawdan kale barnaamijka horeega wararka afar iyo labaatanka saacada ee dalsan magaalada muqdisho ayaan gudagelna qayba ugu horeeya waxaan ku bilaabayna arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee shan iyo tobanka bishan oo loo madalan yahay in markaasi doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo islamarkaana dhowr musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa isdiiwaangeliyey waa soddon iyo sagaal musharax oo qabashada xilka ugu sarreeya doonaysa guddiga ayaana xaqiijiyay arrintaas maanta oo soo gebagabeeyey guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee doorashada madaxweynaha qaabilsan ayaa soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana dadka maanta isdiiwaangeliyay ka mid ah xasan bariise oo ah rugacdaas xaafadeed oo horena ugu tirsanaa ah b b c da sidoo kalena waxaa kamid ah shakhsiyaadka maanta ah diiwaanka markaa isdiiwaangeliya shahadada musharaxnimada qaatay musharaxiin ay ka mid yihiin xildhibaano hore ama xildhibaan hore zakariya cabdi sidoo kale cabdi xasan cali waxaa kaloo ka mid ah doctor cumar fiqi oo sun musharaxiinta ka mid ah taabid cabdi maxamed guddoomiye hore gobolka banaadir ayaa ka mid ah shakhsiyaadka maanta qaatay ee markaa isdiiwaangeliya shahaadada musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eena qaatay ka qaybka haddaba guddiga waxay sii daayeen jadwalka maalinta birta ah dhinacyadu sida ay u kala hadli doonaan oo khudbadaha markaas lagu kala jeedin doono oo markaa maalinta birta ay bilaaban doonto hadaljeedinta musharaxiinta madaxweynaha ugu sareysa haddaba maxamed ibraahim macalimo oo ka mid ah xubnaha guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo warbaahinta la hadla ayaa faahfaahiyey jadwalka iyo soo gabagabeynta markaa diiwaangelinta musharaxiinta maanta ay ku ekeen bismillaahi raxmaan raxiim waxaa maanta inoo soo gabagaboobay diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada soomaaliya ama xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex cisho ayaa loo qorsheeyey maanta ayay soo gabagabowday ilaa hadda sagaal iyo soddon murashax ayaa la diiwaan geliyey taasoo shahaadada uu guddoonsiiyey gudoomiyaha guddiga cabdimudan cabdiqani geelle hawshii sidaasay ku dhan tahay oo ahayd diiwaangelintii haddii eebba idmo berrita waxaa bilaaban doonta hadaljeedintii murashaxiinta oo ka dhici doonta afisione ama tendhada afisione halkaasoo maaragtay murashaxiinta loo qorsheeyey murashax walba wakhti gaar oo mucayana oo ah shan iyo toban daqiiqo qof walba wakhtiga uu leeyahay waxaa lagu soo saari doonaa oo maaragtay uu ku soo bixi doonaa liis la soo dhigi doono balatformyada ama baraha bulshada aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka sidoo kalena warbaahinta waad ka arki karaysaan marka qof walba waa inuu wakhtigaas ilaaliya wakhtiga uu ku qoran yahay ayaa maaragtay aad muhiim u ah oo qof kasta lagula xisaabtamaya sidoo kale waxaa laga codsanayaa nuqullada koobiyaasha qof walba barnaamijkiisa siyaasadeed gaar ahaan labaatanka ugu horeysa ee hadda caawa liiska ku soo baxaysa waxaa laga doonayaa inay caawa soo gudbiyaan dhammaantoodba waraaqadahaasi qofkii aan caawa ilaa iyo shaqaaluhu waxay joogayaan sagaalka ciddii aan soo gudbinin oo horeyna aan u soo gudbin haddana aan soo gudbin barnaamijkooda siyaasadeed berito waxay noqonaysaa inay hadaljeedin un keliya yeeshaan sidoo kale qofkii hadaljeedinta xilligeedii ka daaha dib looguma dhigayo sidaa darteed qof walba ama murashax walba waxaa lagu adkaynayaa inay wakhtiga adkeeyaan amnigu waa la adkaynaya marka waxay u baahan tahay qof walba inuu aad uga taxadiro wakhtigu imanayo sidoo kale dadka imanaya martida waxaa loo diyaariyey meelaha ay ka soo kala gelayaan qoraal loogu sheegay hadday tahay warbaahinta hadday tahay xildhibaanada qof walbana waxaa laga codsanaya inuu wakhtiga ilaaliyo sidaasay noqon doontaa haddii aad eedmo labada maalmood soo socda waxaana guddigu had iyo jeer oo la soo socodsiin doonaa wixii soo kordha ee ku saabsan arrimaha doorashada
dhinaca kalena musharaxiintii maanta isdiiwaangelisay islamarkaana shahaadada musharaxnimo qaatay ayaa ah dareenkooda markaa la wadaaga shacabka soomaaliyeed waxyaabaha ay markaa ay higsanayaan haddii ay guuleystaan inay qaban doonaan oo kuwan qaar ka mid a musharaxiintii maanta la diiwaangeliyo shahadada musharaxnimo qaatay oo warbaahinta la hadlay
waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay ammaanoo dhammin isaga ayay u sugnaatay nabigeenna isuu bannaanaa nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato intaa kadib waxaan doonayaa walaalayaal ummadda soomaaliyeed oo dhan inaan ugu hambalyeeyo munaasabaddan guddiga doorashooyinka qaranku ay soo abaabuleen sida ugu degdegta badan ugu sameeyeen in dalku uu ka baxo hubanti la'aanta ama khalkhalkii siyaasadeed ee meesha ka taagnaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddaasi waxaan jeclaan lahaa inaan xildhibaannada gaar ahaan xildhibaannadayda sharafta leh soomaaliyeed ee labada aqalba inaan ku akido waabay xusuusan yihiin waa ogahay inaan ku adkeeyo inay in la joogo haatan xilligii ay u hiilin kari lahaayeen mustaqbalka aayahooda iyo mustaqbalka carruurtooda iyo mustaqbalka carruurtooda carruurtooda kale oo ay u dooraan ummadda soomaaliyeed hoggaamiyaha wanaagsan ee leh dhammaan shuruudaha ummadda soomaaliyeed lagu horumarin karo anigoona rumaysan inaan ahay anigu ninka ku qalabaysan waxaasoo shuruudo ah sidaas darteed waa idiin mahad celinaya iyo dadaal wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo aqalkii sare goobtii lagu qabanayey muxuu ahaa diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ama murashaxiinta madaxweynaha waxaan u malaynahayaa soddon iyo kii soddon iyo siddeedaad miyaan ahay waxyaalaha la yaab kale waxaa weeye shiinaha oo laba bilyana laba qof keliya isharaxda maraykankaoo saddex boqol iyo konton milyana laba qof baa isharaxda waa khayr batay waxaan u malaynayaa shaqooyinkii kale oo dhan baa dalka ka dhammaaday shaqada madaxweynaha keliyaa furan marka anugu taasaan soo doontay waxaana rajaynayaa oo ummadda soomaaliyeed wakiiladooda baarlamaanka inay muxuu aha i doortaan ilaahay idankiis raggaa soddon iyo dhowrka ama afartanka hadda gaari doonaan ka mid ahay waxaan rajaynayaa inay doortaan dalkan iyo dadkan wax sabata bixiya xaaladda adag oo uu ku jiro tan adduunku ku jiro iyo midda gobolkuba ku jira awgeed waxaan rajaynayaa in ay ka beddelaato sidii hore waxaan mahad ballaaran u celinahayaa guddoonka iyo guddiga iyo shaqaalaha maamuuska aad ii soo dhoweeyey ee guddoonka muxuu ahayto guddiga doorashooyinka madaxweynayaasha madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadinahayaa ilaahayna waxaan ka rajaynahayaa wax u qalma qarankan inuu hogaamiyo oo dhibaatada ka saaro in ay doortaan wakiilada shacbiga soomaaliyeed ah xildhibaanada ramaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah anigoo ah musharax madaxweyne cumar cabdulqaadir axmed fiqi maantay waxaan soo gaaray xarunta guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan qaatay shahaadadii musharaxnimada waxaan aad ugu faraxsanahay in brosaskii doorashada uu soo dhowaaday insha allahu tacaala waxaan tegi doonnaa shan iyo tobanka bisha hoolka doorashada shacabweynaha soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul doorashadanna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahayna waafajiyo isbeddel dhab ah oo bulshada iyo dalkan wax ka beddela oo dowlad xumada nas- nasaahasatay oo muddada dheer soo socotay wax ka beddela oo isbeddelkaas aasaasiga ah marka xildhibaanada soomaaliyeed ee sharafta leh ee matalaya shacabka soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inay shacabkooda u hiiliyaan waxaan ka rajaynaynaa inay ummaddooda la saftaan waxaan ka rajaynaynaa inay ka xumaadaan duruufta dalku ku jiro iyo dayacaadda joogtada ah oo ay isbeddelka dhabtaa u hiiliyaan waxaan kaloo xusuusinaynaa mas-uuliyiintii hore oo laysku beddelaa inaysan ahayn isbeddel laakiin isbeddelka dhabta ee loo baahan yahay uu yahay isbeddel fikri ah isbeddel aragti ah oo ka guuraya dhammaan wixii horay aan u soo marnay الحمد لله وتناول الله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين مقايا انت يتقانا وي يتقانا انت نقريني ننا هل كان نوغو شيغي محمد امين فارح والله هي او كوما قعدير اركي وعن اد يا اد ما انت اوغو فرحسن هاي ان ان شهادة مشرح نمقاتو وعن اد اوغو فرحسن هاي شغاله نو شقينا يي شغاله هو شود قدن كرا يقانا وحي سمين ايان سفي عن نوغو فدوديي iyo waxaan aad ugu faraxsanahay wiilashii wax duubayey oo ayagana shaqadooda yaqaana waxaa kaleetoon halkan hambalyo uga dirayaa een mushar- een xildhibaanadii cod xildhibaanadii siiyey saxiixooda way mahadsan yihiin soomaali weynna way mahadsan tahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf ii ah eh, inaan soo booqdo xaruntii eh, guddiga baarlamaanka ee ee doorashada ee madaxweynayaasha ee madaxweynaha ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ah doctor cabdi cali xasan ee musharax madaxweyne ee laba kun iyo labaiyo labaatan laba kun labaatan iyo lix ee soomaalida inteeda badan ee way taqaanaa ee maadaama ahaa siyaasiga aan odhan karo maanta ugu cimriga dheer ee siyaasiyiinta u tartamaysa musharaxnimada ee xilka madaxweynaha ee waxaan ka mid ahaa kooxdii ka soo bilowday ee dowladdii ee ku-meelgaarka ee uu hogaamiyaha ka ahaa madaxweyne cabdiqaasin ee salaad xasan ee ra-iisul wasaarayaashoodii cali khaliif ee galeyr iyo xas- xasan abshir faarax laaw naxariisto ee labadoodaba xukuumadoodan ka tirsanaa waa la soo shaqeeyey magaaladan ee waxaan sheegan karaa wakhti aysan jirin ee dhaqaale iyo wax loo xisho inaan u soo adeegay oo shaqo ka qabtay Ee, doorashadan ee, waxay ku soo aaday shan iyo tobanka mey ee, waa maalinka dhallinyarada ee soomaaliyeed nimankii dalkan xornimadooda keenay ee, yaa lagu xusay Ee, waxaan rajaynayaa anigoo dhallinyaraa imid siyaasadda soo galay waa u soo khidmeeyey dagaalkoodii ma gelin laakiin dhiiggayga u huray waxaan odhan karaa ee, laba iyo labaatan sano ee, nimankii xornimada dalkan ee, keenay ee, mid la mid ah ayaan qabtay oo casrigeeda joogta waa u khidmeeyey ayadoon mushaar jirin ayadoo dhibku ka badan yahay ayadoo amni jirin maantana ee, anoo aruursaday khibrad saddex iyo toban sano oo ee, baarlamaanka federaalka soomaaliya ah ee, khibrad saddex mar oo golaha wasiirada ah ee, baro jaamacadeed ee, oo ka qayb qaata maanta ilaa mustaqbalkana wadi doona ababinta dhallinyaradeenna inay noqdaan hogaamiyaal ee, aan dareemin dagaalkii sokeeye iyo dhibkii ka dhacay ee, u taaganna aan ahay Ee, waxaan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada ee, labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya inay gartaan in aysan noqonin ee, qofka loo dooranayo hoggaanka ee ugu sarreeya ee dalka ishaafalataysi inuu noqdo qof la og yahay aqoon khibrad karti la tijaabiyey ee waxyaabihii loo- ee lagu tijaabiyey nin ka soo dhalaalay aniga waxaan ogahay baarlamaankana waa u qiimaysanahay golayaashan ka mid ahaana waa u qiimaysanahay shacabka soomaaliyeed iyo dhallinyarada dalkan tobankii meel taagan sideed waa dhallinyaro daadmiinis ama waxaa macnaheedu yahay shacabka soomaaliyeed waa dhallinyaro waxaa ogahay hogaamiyaasha dalka maanta jooga war uma haayaan waayo istatistikada dalkan war uma haayaan qof aan fahamsanayn oo caloosha dhallinyarada aan taaban fakarkooda aan ogeyn ee, inaan loo dooran dalkan haddii la rabo muwaadinkiisa in hore loo wado in wax laga bedelo isbeddelka la raadinayo waa inuu noqdaa qof fahamsan dhallinyarada waxa loo qaban karo iyo dhallinyarada ee, maxaa la yidhaahdaa sida looga faa'iidaysan kara ugu habbo waxaan suurogelin doonaa inaan dhallinyarada si wanaagsan uga faa'iidaysanno waxaan suurogelin doonaa dalkan inaan isbeddel la taaban karo aan ka qaban doonno xildhibaanada federaalkana inay u hiiliyaan isbeddelka inay u hiiliyaan aqoonta inay u hiiliyaan kartida inay u hiiliyaan ee, maxaa la yidhaahdaa tijaabada dadka la soo tijaabiyey inay u hiiliyaan wasalaamu calaykum waxaan maanta meeshaan aan u niday xarunta ee, guddiga isku dhafka ah ee baarlamaanka soomaaliya ee diiwaangelinta ee murashaxiinta madaxweynaha soomaaliya ee, ayaan maanta iska diiwaangeliyey ee, aad iyo aadaan maaragtay ugu faraxsanahay inaan maanta halkaan nimid oo shahaadadii ee, murashaxnimada la i guddoonsiiyo Ee, waxaana rajaynaynaa shan iyo tobanka bisha marka la gaaro ee, in tartankaas aan maaragtay ku guulaysto Ee, haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaana rajaynayaa baarlamaanka soomaaliya kalsoonidooda inaan helo oo codkooda ay siiyaan Ee, soomaaliyana ay gasho marxalad ka duwan marxaladda hadda ay ku jirto Ee, waad dareemi kartaan xaaladda dalka maanta ay ku sugan tahay Ee, in isbeddel siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed inay timaado yani waa muhiim yani muddo badan la sugayey waad ogtihiin inay maaragtay doorashadan ay dib u dhacday muddo ku dhow sanad iyo laba sano ku dhowaad oo sanad iyo bar inay hadda ay maraysaan wada ognahay marka in maanta loo yeelay maalin la dooran doono madaxweynaha soomaaliya iyo diiwaangelintiina ay tahay maalintii ugu dambeysay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Ee, ragga meeshaan maamulayay iyo siday wax u maamulayeenna aad iyo aad aan ugu hambalyaynayaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana idin mahad celinayaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimada na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
wixii barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadida dalsana magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana hargeysa haddii aan aadno magaalada aas shir jihaad maanta waxaa ku qabtay hogaamiyaha xisbiga ah wadani ee mucaaradka cabdiraxmaan ciro oo uga hadlayay aljeedintiisa khudba sanadeedkii madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo ka horjeeday shalay ee golaha aqalka ah baarlamaanka ee somalilan oo uga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha ee maamulka somalilan hase yeeshee musharax ciro hogaamiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay haddii saddex iyo tobanka bisha nofembar doorashadu ay dhic weydo madaxweyne aysan u aqoonsan doonin muuse biixi iyo xukuumaddiisa taa beddelkeedana ay iyagu markaa ka shaqeyn doonaan sidii doorasho loo qaban lahaa waa kan cabdiraxmaan ciro oo arrintaas ka hadlaya
haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan waxaan caddaynayaa in haddii doorasha madaxtooyu jamhuuriyadda somalilan qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo saddex iyo tobanka noofembar laba kun iyo labaiyo labaatan uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah hadday tahay abaaro hadday tahay sicir barar hadday tahay suuqii ugu weynaa oo gubtay shaqala'aan baxsan hadday tahay maamul xumo iyo daahfurnaan la'aan dimuquraadiyaddii iyo xorriyatul qowlkii aynu korinaynay oo aynu arkayno in lagu hayo dagaal meesha lagaga saarayo oo lagu curyaaminayo waxaa nasiib darro ah iyo dhaxal xumo weyn in soddon sano ka bacdi qarankeennu jiray aynu ka warwarayno in dimuquraadiyaddii iyo xorriyatul qowlkii tiirdhexaadka u ahaa dowladnimadeenna casriga ah ee aynu dhisannay dowladnimona aynu ku doonayno in maanta soo noqoshadeennii kadib aynu ka warwarayno xorriyatal qowlkeennii iyo dimuqraadiyaddeenni shalay waxaa madaxweynuhu ka war akhriyey baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan khudba sannadeedkii si dastuuriga ahaa tii ugu dambaysay muddaxileedkiisa waxaa shacbiga axsaabta iyo daneeyaasha somalilan filayeen inuu si cadoon mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha doorashooyinka si shacbigu ugu diyaargaroobo xilliga doorasho kastaa qabsoomayso doorashooyinkana ay ugu mudan tahay uguna soo horrayso doorashada dastuuriga ah ee madaxtooyada oo ku beegan saddex iyo tobanka nofembar laba kun labaiyo labaatan muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka in kasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono shalay wuxuu malaawaalay waxaan jirin amaan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood arrintii ugu horraysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan taasoo macnaheedu yahay kow dalkan doorasho kama qabsoomi doonto doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto dhammaan xeerarkii doorashooyinka waa laalay dalku wuxuu qaaday jidkii digtaatoriyadda iyo sharci darrada taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan somalilan mahadin doonin mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona muuse biix dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani waxaan ugu baaqaya meel kastay joogaan inay u diyaargaroobaan tallaabo kasta oo dalka lagu soo celinayo lagu soo celinayo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka axsaabta mucaaradka ahi waxay isugu in- isugu iman doonaan shir degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan marxaladda dalku galay madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyey shax la ciyaaro inkastoo uu maanta god abaareed degay shaxdu ma aha wax masiir umadeed lagu metelo siyaasadduna maaha khiyaamo mana aha been iyo dhagar la maleego siyaasaddu waa hoggaamin run ah oo lagu sugo nabad xasilooni nolol horumar iyo midnimo qaran xisbiga waddani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka himilada iyo hiigsiga shacbiga jamhuuriyadda somalilan haddii uu muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan waxaan caddaynayaa in haddii doorasha madaxtooyu jamhuuriyadda somalilan qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo saddex iyo tobanka noofembar laba kun iyo labaiyo labaatan uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah allaa mahad leh
dhinaca kalena kooxo hubaysan ayaa caawa gudaha xaafad ka tirsan degmada daynil ee gobolka banaadir waxay ku jireen abadoon caanka ah degmadaas waxaana falka dhacay markaa kasoo baxaya warar kala duwan dad ayaa waxa ay ku warmeen in rag dhallinyaro ah oo watay bistoolado ay nabadoon ay ku toogteen xaafadda raadeerka ee degmada daynil xilli uu kasoo baxay masjid ku yaala markaasi masaajid ku yaala waa masaajid uu ku tukaday salaadii cishe ee caawa nabaddoonka la dilaya waxaa lagu magacaabi jiray cabdi cali guure isagoo markaa u dhintay rasaas dhowr ah oo lagu dhuftay waxaana goobta uu falka ka dhacay si dhaqsaha u- ugu baxsaday kooxii falkaasi ka dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah heerada marxuumka ayaa goobta dilka ka dhacay tegey halkaas oo markaa ay meydka heerada ay qaateen hase yeeshee ciidamada ayaa baaritaano kala duwan ka bilaabay wiilna ma jirto shakhsiyaad ay usoo qabteen dilkaasi magaalada muqdisho waxaa mararka qaarkood ka dhaca dilo qorsheysan oo geesahan oo ay geestaan rag hubeysan ama rag ku hubeysan bastoolado waxaana inta badan dilalkaasi iyo weerarada ka dhaca magaalada muqdisho sheegtay mas-uuliyadooda al-shabaab dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa maanta kormeeray teenada afisoni oo loo qorsheeyey in ay shan iyo tobanka bishan ka dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana kormeerka qaybka ah oo la socday saraakiisha ugu sareysa ciidanka nabadilaalinta ee admis iyo kuwa amniga ee soomaaliya saraakiisha ayaa la- la faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si ay ugu- markaasi ay u qabsanto doorashada madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn gudoomiye aadan madoobe ayaa mid ka mid ah ayaa mid mid u dul taagay goobaha loogu talagalay in ciidamada ammaanka ay ku shaqeeyaan gudoomiyaha wuxuu amray in dadka aan lagu xadgudbin lana faray waajibaadka oo keliya inay gutaan si hagar la-aana waxaa loo diyaar garoobaya shan iyo tobanka bishan in markaa doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay dhacdo dhowr iyo mushar waa dhowr iyo toban musharax oo markaa soddon iyo sagaal musharax gaarayana waa isdiiwaangeliyeen oo inta badan waxay doonayaan in xilka ugu sareeya dalka maanta ayaa lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta iyo markaa shahaysiinta taa oo ka dhigay maalinta birta ah la bilaabi doono dalajeedinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka ugu sareeya ee dalka dhinaca kale wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyr ahna musharax madaxweyne oo xalay muqdisho kusoo bandhigay barnaamij siyaasiyeedkiisa ee doorashada soomaaliya ayaa ah waxa uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha ee soomaaliya intuu xilka hayay afartii sane ee barka ahayd ama saddexdii sane ee barkeed wuxuu uu kheyre ka hadlay in dalka uu markaa lagu leeyahay boqol iyo toddoba milyan oo markaasi sheegay in aysan dhici lahayn hadduu markaa xafiiska sii joogi lahaa taabadoolkeedina wuxuu sheegay in dhaqaalo badan uu dalka u soo xareeyey oo markaa deymihii badnaa ee lagu lahaana dalka ay ka cafiyeen wadamada caalamka waakan xasan cali kheyre oo arrintaas ka hadlay
marka hore u mahad celinayaa wiilashii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee soo abaabulay xaflad aan nooceeda lagu arag magaalada muqdisho waxaan maxaad u celinayaa xildhibaanada iyo madaxda dowladda iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed oo ka soo qayb galay iyo kuwa ay u suurtoobi weysay inay gudaha soo galaan laakiin bannaanka taagan idinkuna waa mahadsantihiin waxaa kaloon mahad celinayaa labada milyan oo qof iyo inta ka badan oo na daawanaysa idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan mahad gaar ah u celinayaa labadayda wiil ee dayax iyo xariir oo iyagu isu soo xilqaamay inaad codkiinna isiisaan waxay iiga dhigan tahay cod xildhibaan oo liisii oo kale waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin dhallinyaro iyo waayeel shacabweynaha soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dunida dacalladeeda ku kala nool kulligiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaa sharaf noo ah inaad caawa nagala soo qayb gashaan madashan ujeedkeedu yahay inaan idinkula wadaagno farriintayda musharaxnimo iyo barnaamijka aan ku doonayo inaan dalka ku hoggaamiyo haddii la ii doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalayaal waxaan caawa halkan isugu nimid iyadoo dalkeennu ku sugan yahay xaalado isbarkan abaaro xooggan oo dabar jaray xoolaheennii halakeeyey nolosha dadkeennii oo dhan gaar ahaan reer guuraaga iyo bulshadeennii oo kala aamin baxday dhaqaalihii dalkeenna oo hoobad galay hay-adihii amniga oo xaalkoodu dayac yahay dowlad goboleedyada dalkeenna oo iyana la dhibban caqabadihii ka dhashay doorashooyinkii dadbanaa ee daba dheeraaday beeshii caalamka oo dowladnimadeenna quus ka taagan iyo rajadii shacabka ay ka lahaayeen dowladnimo hana qaada oo hoosu dhac weyn ku yimid balse alla mahaddii waxaan nahay ummad yaqiin la nool oo ilaahay ku galladay islaamnimo waxaana nala gudboon halgan aan isdhiibid lahayn waxaana naga reeban quusta dunidan ummad walba oo dowladnimada liibaan iyo horumar ka gaartay waxaa horseed u ah hoggaan ka dhabeeyey hiigsigoodii ummadnimo ma yimaado isbeddel haddii aan la helin hoggaamiye isbeddel dhaliya ah oo ku hubaysan hiigsiyadii ummaddiisa u horseedi lahaa nolol ay ku naaloodaan dunida kayrkooda ahna kula tartamaan walaalayaal anigoo hortiinna taagan caawa shacabweynaha soomaaliyeed waxaa iga go'an inaan dalkayga ka saaro xaaladahan dhan kastaba heedadowga ah waxaa iga diyaar ah qorshaha aan ku doonayo inaan dalkayga ku hoggaamiyo dadkaygana ugu adeego kaasoo aan ku kalsoonahay inaan ka midha dhalin karno waxaa iga lilaahiya waxaa iga lilaahiya inaan dalkayga dhab uga samata bixiyo marxaladahan masxuulkoodii noqday dhaqaaqa joogsiga aan dhammaadka lahayn barnaamij siyaasadeedkayga aan rajaynayo in qof kasta oo soomaali ah halkiisa aan ku gaarsiinno si kastoo aan ku gaarsiin karno qowl iyo qoraalba waxaa aasaas u ah kow xogogaalnimo barnaamijkaygu wuxuu ku qotamaa waayo aragnimadii aan ka kasbaday xilkii aan ummadda u soo qabtay muddadii saddexda sano iyo barka ahayd oo aan xafiiska joogay iyo labadii sano ee ka dambaysay ee aan ka soo maqnaa xafiiska iyo in ka badan labaatan sano oo aan heerar kala duwan kula shaqeeyey hay-adaha caalamka dalal badan oo dunida ka mid ah labo wuxuu ku salaysan yahay aragti cusub barnaamijkaygu wuxuu ku qutumaa inaan dalka ku soo kordhinno aragti cusub oo ka turjumaysa baahida dadkeenna oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro ah saddex wuxuu ku qotamaa ammaano barnaamijkan sidoo kale wuxuu daraf walba ka xoojinayaa in hantida ummaddu leedahay ama caalamku ugu deeqay iyada loogu adeego oo aan la hunguriyeyn hantina laga tabcan waxaadna dhammaantiin la socotaan inay ammaanadu ahayd mid ka mid a tiirarkii ugu waaweynaa ee aan sugay muddadii aan xilka u hayay ummadda soomaaliyeed hiigsiyada caawa halkan aan ummadda soomaaliyeed ugu soo bandhignay waa kuwa aan aaminsanahay taabagelintoodu inay soomaali ka bixin doonaan dhibka aan ku jirno hiigsi walba oo ka mida shanta hiigsi waxaa hoos yimaada howlo hortabin leh oo dhammaantood wax weyn ka tari doona dowlad dhiskeenna iyo in dalkeennu si degdeg ah uga soo kabto burburkii na soo gaaray isku xirka hiigsiyada waxay xambaarsan yihiin faham ku qotama si ay dowladdu dalkeeda iyo dadkeeda u kasbato wax ku soo kordhin karto taasoo macnaheedu yahay inay bixin karto adeeg caafimaad amni waxbarasho caddaaladeed rajana u abuuri karto shacabkeeda higsigeenna koowaad oo ahaan doona aasaaska dowladnimada haddii la ii doorto xilka oo ah higsiga dhaqaalaha waa furaha dibidhiska dalka oo la-aantiis aanay suuragal ahayn taabagelinta higsiyada kale ee barnaamij siyaasadeedkan sidaas darteed wuxuu saldhig u noqon doonaa shaqada dowlad dhiska dalka waxaan dejin doonaa siyaasad dhaqaale iyo qorshe fulineed oo lagu xaqiijinayo horumarka dhaqaale ee dalku u baahan yahay hiigsiga barnaamijka horumarinta dhaqaalaha waxaa udub dhexaad u ahaan doona abuurista iyo horumarinta ilaha dhaqaale ee dalka sida kobcinta wax soo saarka dalka ganacsiga maalgashiga iyo soo saarista khayraadkeenna dihan iyo warshadaynta waxaan kor u qaadi doonnaa wax soo saarka waxaana yarayn doonnaa baahiyaha ina baday wax kasta soo dhoofsiga qodobada dhaqaalaha laga qaban doono maalinta koowaad oo aan xafiis ka nimaadno waa inaan dhammaystirno hay-ado dhaqaale iyo kuwo maaliyadeed oo dunida la jaan qaadi kara waa inaan xoojinnaa wada shaqaynta hay-adaha dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamka waa inaan soo daabacnaa lacag soomaali ah si dadka soomaaliyeed ay u haystaan lacag dhaqaalahooda ku kabco waa inaan ka shaqaynaa abuurista iyo tayaynta kaabayaasha dhaqaale waan dhiirigelinaa maalgashi caalami ah si dunidii ay noogu timaado oo ay noo maalgashan karto si shaqo loo abuuro waanaan ka fiyaadaysanaa khayraadkeenna dabiiciga ah haddii aan soomaali nahay waa inaan boqolaal kun oo dhallinyaro soomaaliyeed ah shaqo u abuurnaa markaan dhaqaalaha kobcinno qaybaha ee dadka ee wararka ka saaraysaa inay gabar waa in aan taageero buuxsa buuxda siinaa ganacsatada ama ganacsiga yaryar sababtoo ah iyagaa ka shaqeeya shaqo abuurka waa inaan maalinta koowaad xoogga isugu geynaa sidii aan u taageeri lahayn una kobci lahayn xoololeyda beeralayda iyo kalluumaysatada si dhaqaale loo helo dalkana shaqo looga abuuro maadaama dalkeennu uu ku yaallo goob istaraatiiji ah waa inaan taabogelinaa sidii aan ku samayn lahayn aagag ganacsi oo xor ah oo ay dunidu soomaaliya ku timaado maadaama ay dunidu hormartay waa inaan ka shaqaynaa ka faa'iidaysiga tiknolojiyada casriga shaqooyinkaas aan soo sheegay oo aan ka soo baaraan degnay waa muhiim si dalku uu dhibka uga baxo loona kordhiyo dakhliga iyo miisaaniyadda si shacabka soomaaliyeed loogu adeego waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo anigu waxaan la wareegay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo aan khasnado dowladda lacag ku jirin iyadoo miisaaniyaddu ay tahay laba boqol iyo lixdan milyan sanadkii waxaan shaqada ka tegey iyadoo khasnada dowladda ay ku jirto boqol iyo afar milyan oo dollar waxaan shaqada ka tegey iyadoo ay jidka ku soo jirto lix boqol iyo soddon milyan oo dollar caawa nasiib darro waxaa dowladda soomaaliyeed lagu leeyahay boqol iyo toddoba milyan oo dollar oo dayn ah oo idinka laydinka rabo inaad bixisaan oo ku dhacday shaqo xumo iyo maamul xumo awgeed caawa waxaan idiin sheegayaa nasiib darro in lixdii boqol oo milyan oo jidka ku soo jirtay ummadda soomaaliyeed ay ka joogsatay hufnaan iyo maamul xumo awgeed waxaan hubaa boqolkiiba boqol inaanay taasi dhacdeen anigoo haya mas-uuliyadda dalka waxaana idinkugu bishaaraynayaa in degdeg loo xallin doono haddii la ii doorto xilka madaxweynaha mashruuca ugu weyn oo dalkan laga hirgeliyey labaatankii lasoo sanoo lasoo dhaafay wuxuu ahaay inaan dalka soomaaliya hay-adihiisa dhaqaalaha ku xirnay hay-adaha dhaqaalaha caalamka oo aan qarka u saarnay in deyntii qaar laga cafiyo aan ka soo tegay shaqada iyadoo intii kalena laga cafin rabo caawa dalku wuxuu khatar ugu jiraa haddii shan iyo tobanka bisha aan la dooran madaxweyne fahamsan sidii caalamka loola falgeli lahaa in toddobiyo tobanka may deynacfintii dalka laga joojiyo soomaaliyana ay toddoba sanoo kale dib u noqoto taasi waa arrimaha aan la damacsanahay dhaqaalaha dalka sugidda amniga iyo yegleelidda garsoor madax bannaan amniga iyo garsoorku soomaali oo idil way isku raacsan tahay inay yihiin laba ka mid ah halbowlayaasha dowladnimo ee qaran ku tiirsan yahay waxaa iga diyaar ah hiigsi qaran oo aan ku hergelinayno amni iyo garsoor la ysku hallayn karo bulshaduna ku hiran doonto waxaan fahamsanahay ka hoggaamiye ahaan in adeeg caafimaad in la bixiyo in la bixiyo mid waxbarasho laga shaqeeyo shaqo abuur la hirgeliyo dowlad wanaag lala dagaalamo musuq maasiqo la helo garoob garsoor madax bannaan intuba ay qayb ka tahay sugidda amniga haddii qof soomaaliyeed uu ka fikiraayo in la sugo amni keliya in lagu keenaayo ciidan waxaan rabaa in dib loo fikiro markaan leeyahay caqabado isbarkan dowladnimadu waxay u baahan tahay fahan guud oo isku cufan waxaan ka dhabayn doonaa dhismaha iyo horumarinta ciidanka madax bannaan siyaasad waxaan dib u habayn dhan kasta ah ku samayn doonaa ciidamadeenna si ay u gutaan waajibaadka ka saaran dhowrista dastuurka iyo shuruucda qaranka sida amniga muwaadiniinta iyo ilaalinta xuduudaha dalkeenna dhismaha ciidanka waxaa qayb ka noqon doonta damaanad qaad buuxa oo xuquuqdooda ah taasoo aan gaarsiin doonno in askariga shaqaynaya kan howlgabka noqda kan dhaawacmaa iyo kan dalkan difaaciisa u dhinta intuba ay helaan xuquuqdooda iyo daryeelka qoysaskooda oo dhammaystiran dalka waxaan gelin doonaa dib u xorayn dhab ah oo ay qayb ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo amni iyo xasilooni lagu naaloodo intii aan joogay xafiiska soomaali oo idil way og tahay waxaan dadaal badan ku bixiyey dib u habaynta ciidanka oo dhalisay in askari walba uu xuquuqdiisa si joogtaa u helo waxaan bilownay dib u xoraynta dalka waxaana ku qanciyey dunida inay na garab istaagaan nana taakuleeyaan dhinac farsamo iyo dhinac dhaqaale si ciidamadeenna geesiyaasha ah ay dalka u xoreeyaan kasokow dib u habaynta ciidamada qalabka sida hadafka wejiga koowaad ee howlgalladii aan ka shaqaynayay waxay ahaayeen kow xoraynta shabeellada hoose labo xoraynta xeebta saddex xoraynta jidka isku xidha magaalada muqdisho ee baydhabo afar xoraynta shabeellada dhexe si magaalada muqdisho looga qaado dhagxaanta oo ay nabad u noqoto kadibna si siman loo xoreeya dalka oo dhan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo markii aan howlgalladaas ka shaqaynaynay ciidamada dowladda maraykanku waxay ka garab dagaalamayeen ciidamada soomaaliyeed waxay siinayeen agab iyo saanad ciidamada soomaaliyeed waxaa dushooda socday diyaarado si looga ilaaliyo miinada soo eega buugagta nasiib darro taageeradaas waxaa u dambeysay laba bilood kadib markii aan xafiiska ka soo tegay haddii qof marka uu shaki uga jiray inay muhiim tahay in la fahmo sidii dunida loola dhaqmi lahaa siduu safiirkii halkan soo istaagay sheegay taasaa tusaale idina qorshahayga waxaa qayb ka ah dhismaha iyo dhammaystirka golaha adeega garsoorka dalka oo la ysla oggol yahay waxaan samayn doonnaa maxkamaddii dastuurka ahayd ee dalka waxaan xaqiijin doonnaa madax bannaanida garsoorka dalka waxaan dabar jari doonnaa musuq maasuqa iyo laaluushka ragaadiyey dowladaheenna garsoorka waxaan dhisi doonnaa xafiiska gardoonka qaranka oo ah xafiiska ilaaliyaha dadweynaha waxaan soomaali u ballan qaadayaa garsoor u madax bannaan gudashada waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo howlihiisa maaliyadeed isla markaana ka madax bannaan hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta si uu u noqdo mid lagu kalsoonaan karo la yskuna hadlayn karo haddii aan garsoorka la madax bannayn dunidu naguma soo dhiiranayso maalgashi caalami ah la heli maayo amniga lama sugi karo dalkana lama xasilin karo waxaan rabaa soomaaliya inay fahamto inta uu madaxweyne digreeto ku haysto
wadahaan caawa barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka sacraadee hadalsina magaalada muqdisho kheyrtan dhegeystaha waa naga intaa barnaamijka halkiisintaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelya